الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما baabku waxaynu ku dhex jirnay kitaab jihaad baabka boqol iyo labiyo lixdan baabun fi lwafaa'i bilcahd in ballanta la oofiyo wa aladabu fi lxarb aw fi ljihaad aadaabta la doonayo dagaalka dhexdiisa iyo jihaad marka ballanta oo la oofiyaa waxa ay ka turjumaysaa shakhsiyadda wanaagsan ee muslimiintu ay leeyihin can ibni cumar anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu waxau idhi ina alkaadira qofka ballanta jebiya yunsaba lahu yunsabu lahu waxaa loo taagayaa liwaaun yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha calan baa loo taagayaa fa yuqaalu waxaa la odhanayaa haadihi calankani hadratu fulaani bni fulaan hebel hebel ballanjabintiisii weeye marka waxa uu faa'iido ka yahay fadeexad waa la fadeexadaynayaa qofka fadeexadi maalintaa ku dhacdo khalqigoo taaganna abaalkiisu waa naar midkaasuu xadiidku faa'iideeyey idan markaa qofka uu ballanta kaga baxay ama gaal ha ahaado ama islaam labada midna lama ogola waxaa kaloo xadiidku uu faa'iideynayaa in qofka dee aakhiro loogu yeedhayo aabbihii oo aan hooyadii loogu yeedhayn siday soomaalidu yidhaahdaan qofku marka uu xabaasha galo hebel heblaayow baa la odhanayaa ma jirte halkan waxaynu ku haynaa fulaan ibnu fulaan hebel hebelow baynu ku haynaa waa mid dhinaca laga faa'idaysanayo baabun fi limaami yustajanu bihi fi lcahuud imaamkii waxaa lagu gaashaamanayaa xagga ballamaha alimaam yustajanu bihi gaashaan baa laga dhigan filcuhuud marka ballanta oo siduu u oofiyun baa loo oofin wa filqitaalna waa la midoo dagaalku dagaalka dhexdiisana imaamku gaashaan buu yahay oo isagaa la isku daba taagi doonaa can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku waxau ihi inama alimaamu junnatun imaamku waa gaashaan yuqaatalu bihi isaga lagu dagaalamayo dee qofka haddii gaashaanku ka xumaado ama uu ka gaabto hubkiiyo rasaastaa ku dhaco uu halaagsamaa haddii gaashaanku u hagaagsan yahayna guul buu helaa marka qaa'iduljeeshka iyo colka ka hogaaminaya waa in aqoontiisi iyo ammaanadiisi iyo awooddiisa lagu xulaa si ummadda u badbaadiyo can abi raaficin qaala wuxuu uhi bacahatnii qurayshun ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam quraysh baa nebiga ii diray wakhtiyadii hore weye beder ka horba falamaa ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam kol alla kolkaa nebiga arkay ulqiya fii qalbi lislaam qalbigayga islaamkaa lagu tuuray waxaa qanciye shakhsiyaddii rasuulka ee runta iyo nuurku ka muuqday faqultu waxaan ihi yaa rasuula allah innii wallaahi laa arjicu ilayhim abada wallahi inaanan weligood ku noqonayn innii laa arjicu ilayhim abada meeshii beliya baaskii iyo bu'raddii shaydaanka dib ugu noqon maayo faqaala rasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam nebigu waxau ihi innii laa akhiisu bilcahd ballanta anugu ma nuqsaaminayo khaysku waa bimacnaa naqs laa anqusu bilcahd aniga ballan baa jiro oo ballankaa ma jebinayo cidda la soo diro waxa ballanka la iska og yahay uu yahay in la celiyo walaa axbisu lburuda fariinsidayaasha ma xanibayo ma joojinayo bariidun burud bariidku waa boosta dee ninkan fariinsidaha ah dhambaal walaha walaaqda sidaa waa boos walihii boos maankii wey marka laa axbisu lburud ballanka la isku og yahay waxa weye qof la soo diray inaan la qabsanin ila wuu qanciyo isagaa xanibtay bay odhanayaan walaakin irjic noqoo fa in kaana hadduu yahay fii nafsika naftaada alladii fii nafsika al'aan waxaan imika ku jiraa hadduu markaaba ku jiro farjic soo noqo kan iminka aad dareemaysa markaad noqoto hadduu dareenkaasi kugu sii jiro soo noqo qaala wuxuu uhi fadahabtu waa noqday uma ataytu nabiya sala allahu calayhi wasalam nebigaan ku soo noqday hadda makuu ka soo noqonaya ilaa madiina faaslamtu waan islaamay qaala bukayrun axadu rawaati xadiidka ragga warinaya mid ka midoo bukayr la yidhaha wuxuu yidhi wa akhbaranii wuxuu ii warramay ninka iisii sheegay xadiidka anna abaa raaficin kaana qibtiyan qibdi buu ahaa macnaha qoladan degta masare aqbaada la yidhaah ayuu ka mid ahaa marka xadiidka waxaynu ka faa'idaysanaynaa cahdi la oofinaya inay tahay qofka loo yaqaano rasuulka ama bariidka ee fariinta sida dhambaalka wada inaan lana dilin lana xidhin waa cahdi la ysla yaqaano maslaxadda ku jirtaa waxa weeye islaamkiiba aan cidba la gaadhsiin karaynin badee haddii qof walba la xidho iyaguna kii gaadhsiin lahaa bay xidhayaan khalaas waxaa kale aynu ka faa'idaysanaynaa diintan inaan dadka lagu dirqiyayn oon qasab lagaga dhigayn ikhtiyaar buu nebigu siiye o wuxu uhi orod ka noqo waddankii gaalada ku noqo haddii markaa doorashadaadaasi ay dhab tahay soo noqo dee laa ikraha fi ddiin laabudda an yakuuna aliimaanu can qanaaca qofku waa inu qanacaa markaasuu qiimo yeelanaya baabu fi limaami yakunu baynahu wa bayna alcaduwi cahdun fayasiiru ilayh baabu fi limaam hogaamiyihii dagaalka ayaa laga warramay kaasoo yakuunu uu noqonayo baynahu isaga iyo wa bayna alcaduw isagii cadowgii waxaa udhaxaynaya cahdun ballan macnaha hogaanka dagaalka iyo dadka gaal gaaladaa waxaa udhaxaynaya ballan ay dhigteen inta aan isdayno fa yasiiru ilayhi markaasuu xaggiisa u soconaya goormuu u socon karaa ma wuxuu u socon karaa markuu ballanku dhammaado ayuu halku deganaa ka soo dhaqaaqayaa imaamku mise intaanu ballanku dhammaaninba ayuu sanka ka sii gelaya oo kuurka u gelayaa oo ku dhowaanaya dabeetana marka uu ballanku go-o ayuu in gaaban kaga hinjinayaa labadaa waa iyama ilaxoo la isweydiin karee waynu arka can sulaym ibni caamir waa rajulu min ximyar qoladii reer yamaneed buu ka mid yihi qaala wuxu uhi kayna kaana waxa ahaa bayna mucaawiyata mucaawiya ibnu abi sufyaan wa bayna ruumi cahd iyo nimankii reer ruum ballan baa u yaalay colka mucaawiya ka madaxa wa kaana yasiiru naxwa bilaadihi wuxuu u sii dhowaanayay waddanka gaalada iyo roomankii nimankii reer yurub ayuu ku sii dhowaaday dhowaaday markii ballanku soo dhowaadu isna sii dhowaaday xataa idanqada alcahdi mar alla markii ballantii dhammaatay ghazaahum weerarkiibuu bilaabay isku dayay inuu bilaabo macnaha dee halkii boqol kilomitir ama konton kilomitir uu jiray ayuu toban kilomitir u gaadhay waa noocku kedina fa jaa'a waxaa yimid rajulun calaa faras nin faras wata oo asxaabta ka mida baa yimi aw birthawn wuu shakiyey ninka xadiidka warinaya birthawn waa alfaras alcajabi waa faraska aan carabiga ahayn fardaha qaybna waxaa la idhaahdaa waa faras carabiya midna waa kayru carabiyo birthawn baa loo yaqaana wahuwa yaquulu asxaabigaasi wuxuu leeyay allahu akbar allahu akbar wafaaun laa qadrun ilaahay baa weyn ilaahay baa weyn oo madaxweyneya mid walba ka sii weyn wafaaun amrunaa wafaaun arrinka iyagu waa oofin laa qadrun ballan jebin maya qadri annagu ballan jebin mayna haddaanu muslimka nahaye ballanka waanu oofinaynaa intaas weeye wafaaun laa qadrun ballan baa la ballanka waa la oofine lagama baxayo mucaawiyuu arkaa inuu ballantii ka baxayo maadaamuu ku dhowaado kuurka u galay fa nadaruu way eegeen faidaa camru bnu cabasa waa asxaabiga magacaa la idhaah fa arsala ilayhi mucaawiya mucaawiya yidhi bal u tagoo soo weydiiya fa sa'ala wuu soo weydiiya muxuu sheegayaa buu fa qaala wuxuu uhi samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul nebigaan maqlay isagoo leh man kaana baynahu wa bayna qowmin cahdu qofka isaga iyo qolo gaalaa ballan u dhaxeeyo falaa yushad falaa yashudda cuqdatan yuu sii adkaynin heshiis guntin yuu sii xidhin guntin guntintu waa maxa heshiis yuu sii giijinninoo halkii lagu ogaa dhaafinin walaa yaxullahaa guntun guntinta ayaanu furin macnaha heshiiska sidiisia lagu daayo heshiiska waa la wada xidhay hareeraha laga taagnaa adugu hana sii giijinninoo muddaha ku darin hana dabcinin oo ha gaabinin xataa yanqadiya amaduha jeeroo muddadeedu ay dhammaato aw yambida ilayhim ama uu u tuuro xaggooda calaa sawaa'in si siman muddadii ha dhammaato hadduu ka baxayana wuu u sheegayaa oo dee wuxuu ballanta kaga bixi karaa iyagoo jebiya hadduu ogaado inay ballantii jebiyeen wuu u sheegayaa wuxuu leeya na laguma hadleeyo waimaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan fanbid ilayhim calaa sawaa haddaad ka baqdo gaalada mid ka mid inuu ballanta ka baxayo iyaga xaggooda u tuur ballanta fanbid ilayhim ballanta ku tuur ka bax adugu calaa sawaa laakiin idinkaa u simanoo ay ogyiin ha khiyaamayn marka meesha waxa weeyaan wuxuu leeyahay umaad sheegin inaad ku soo dhowaatay sharci wuxuu keenayaa caqliga iyo sharciguba ballanku inuu dhammaado adoo halkaagii jooga lagu ogaado inaad soo duulayso inaad halkaa ka soo duulayso farajaca mucaawiyatu mucaawiya dib buu uga noqday bartii uu joogay markuu heshiiska la galay buu ku noqday marka wixii xeelo dagaali waa halkeeda laakiin ballan waa inaan lagu soo gabanin ballanta iyo qowlka iyo runtu waa waxyaabaha dadka diinta soo geliya kusoo jiida waa islaamkii oo camaliya oo dhaqana oo qurux ah oo ka muuqanaya dadka iyo dowladda markay dadku bilaa ballan yihiin ay beenaalayaal yihiin ay khaa'iniin yihiin diin kama turjumi kara dhaqankooda diin la-aan buu ka turjumayaa dadkuna way ka yaacayaan waa sida gaaladu ay maanta ugu talagalaan waxay aada isugu dayaan islaamku waa diin qurux badan inay fadqalalo badan intay sameeyaan ay meel walba qasaan dadka muslimiintaana qaladaad ka yimaadaan ay yidhaahdaan ummadahoodu si aanay u islaamin islaamku waa kaa dee islaamka laydin xayeysiinayaa waa ka noocaas marka wax badan xumaynta islaamka suuraddiisa la xumeeyegaa kow ka ah baab fi اlwafaaءi lilmucaahidi wa xurmati dami wa xurmati dimmati baabun fi lwafaaءi lilmucaahid wafaa waa loo oofinaya qofkii mucaahidka ismu faacil iyo ismu mafcuul labadaba loo u dhawaaqi karaa mucaahidkii ballanta muslimka la galay ballantiisaa loo oofin wa xurmati dimmati magantiisaa in la jebiyaano waa xaraam can abi bakrata qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku waxau ihi man qatala mucaahidan qof ballan muslimiinta lale qofka dila fii hayri kunhihi fii hayri xaqiiqatihi wa fii hayri waqtihi waqtigii la dilaya waqti aan ahayn oo ah waqtigu ballanka leeyahay qofka dila xarama allahu calayhi اljanna ilaahay jannada ayuu ka xaaraantinimeeyey marka kunhiga markiisa hore kunhu shay waa xaqiiqadiisa marka iminka qatligu xaqiiqu leeyahy sabab baa qofka lagu dili karaa wakti baa la dili karaa marka fii kayri waqti اlqatl goortii la dilaya goonaan ahayn ayuu dilay oo amar ballankii jiro kaasi naar ma uriyo marka hadduu xalaashado xaaraanta nusuustu ay diiday uu ku gaaloobi karaa naarta wuu ku waari haddii kalena wakti hore ma uriyee intuu ilaahay naarta kaga soo jaro dembigu galay mar dambe waa laga soo saari karaa sida cusaada baabun fi rusul waxaa halkana laga warramaya dadka fariinaha sida dhambaallada wada balaaqa gaadhsiinaya ummadaha iyo waxsheega can nucaymin qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam yaquulu lahuma nebigu wuxuu ku lahaa labadii nin labada nin ee musaylimat lkadaab ninkii la odhan jiray uu soo diray xiina qara'a kitaaba musaylima musaylimat lkadaab kii nebinimada sheegtay xaggaa iyo riyaad joogay weeye waqtigii rasuulka kitaabkiisii buu akhriyay oo looga jeedo qoraalkiisi qoraal buu soo dirayaa wuxuu leeyahay maxamedow la yskuma safaadee carabi way inoo qaybsanta xijaas iyo wixii meeshaa jooga adigu nebi u noqo wixii najdi iyo bariga joogana anaa nebi u ah nebiguna markaa min rasuuli illaahi ilaa musaylimati اlkadaab uu u qoray ina alarda lilaahi yuuriuhaa man yashaau min cibaadi waraaqdu rasuulka ilaahay bay ka socotaa musaylimi beenaalaha bay ku socotaa waa dhulka aniguna malihi adiguna malihide ilaahay baale cidduu doonana dhaxalsiinaya awliyadiisa ah maa taquulaani antumaa buuhi marka waraaqdii akhriyey nacnacdiisa ay ku qornayd ayaa wuxuu uhi maa taquulaani war labadiinanuu idinsoo diray maxaa odhanaysaan maxaa qabtaan idinku qaala waxay idhaha naquulu kamaa qaala dee waxaan odhanaynaa wuxuu yidhi nebi buu sheegtay dee inuu nebiyun baanu qabnaa qaala markaa wuxuu uhi amaa waxa dhab ah wallaahi baan ku dhaartay lowlaa anna rusula laa tuqtal haddaan la dilin dadka fariinta sida oo la daayo waa la daayaaye haddii kuwaa la dilayo la darabtu acnaaqakumaa qoorihiinaan jari lahaa laakiin dadka la soo diro lama diro waa curfi caalamiya oo magan bay yihiin oo waxa ay haystaan xasaana dhowritaan bay haystaan marka xadiidkaasi daliil buu yahay an xaaria can xaariثata bni mudarib annahu xaari ataa cabdallah cabdullaahi bn mascuud buu u yimi waktigii uu ciraaq qayb ka midoo kuufo ah ka madax ahaa cabdilaahi faqaala wuxuu yidhi maa baynii wa bayna axad aniga iyo qof nooma dhaxeeya min alcarabi ka mid a xinnatun wax xiqdiya xin iyo ixnana waa la xinna iyo macnaha dee tan inaguba aynu idhaahna xin iyo xaasid iyo xiqdi waa noocii un wax aan cid aanu isxininayno onu xiqdi isu qabna carabta niyow ma jiro macnaheedu wuxuu soo usoo gogol dhiganayaa kuwanaan wax ka sheegayo aniga xurgufkaarahoo hoose nagama dhexayso on wax caama ahayn taasi waa muqadamu wainii marartu bimasjidin libani xaniif warniyo waxaan soo maray masaajid reer bani xaniifa ku tukada waa musaylime qoladiisii ogow fa idaa hum yu'minuuna bimusaylima mise waxaabay rumaysan yihiinba kii gaalka ahaa inuu nebi yihi fa arsala ilayhim cabdullah cabdullaahi buu daalka wuu fadxiyey laakiin waa faacilo fa arsala ilayhim cabdullah cabdullaahi bnu mascuud baa cidu diro wuxu uhi balu yeedha fa jii'a bihim kuwii baa la keenay ninkani ashkateeyey fastataabahu wuu towbad weydiiyey wuxu uhi ilaahay u toobadkeena way toobad keeneen fastataabahum dalaba minhum altawbata ila allahi bacda alkufr intay gaaloobeen kadib wuxuu amray ilaahay usoo noqdaa markaa waxaa ku jirta halkaa fataabu way toobad keeneen hayra bni nawaaxa ninka magacaa la odhan jiray baan isagu toobad keenin qaala lahu markaan cabdilaahi ninkii wuxuu ku yidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam nebigaan maqlo odhanaya lowlaa anaka rasuul haddii aanad mid la soo diray ahayn la darabtu cunuqaka qoortaadaan jari lahaa ibnu nawaaxahan iminka is adkeeyey waa kii maalintii nebigu la hadlayna is adkeeyey labadii nina musaylima uu soo diray buu ninkani ka mid yahay ee uu nebigu uhi maydin islaamiya diiday ayaa weli halkii la soo jiifa oo cabdilaahi maanta dadku u yeedhay ka mid ah dadkii kale oo dhammi way islaameen laakiin ibnu nawaaxahani wuxuu uhi dee kol hadduu maxamedba ku islaamin waayey yaa ku islaaminaya wax kaa taraya marka cabdilaahi baa wuxuu uhi lowlaa anaka rasuulu la darabtu cunuqak maalintii nebigu wuxuu ku yidhi haddii aanad rasuul ahayn qoortan kaa jari lahaa fa anta alyawma lasta birasuul adigu maanta nin farriin sida mahida nin kuufa iska joogaata fa amara wuxuu faray cabdilaahi qaradata bna kacbin ninkaa asxaabiga magacaa la odhan jiray buu amar siiyey oo uu yidhi ninka dil fadaraba cunuqahu fi suuq qoortuu kaga jaray suuqa qudhaanjoy ku quuso wakaa kii musaylime rumeeye fa amara qaradata bna kacbin amar buu siiyey cabdilaahi ninkaas fadaraba cunuqahu fi suuq meesha dadku joogo si loo arko ayuu ku dilay uma qaala wuxuu ihi cabdilaahi ama ninkii dilay labadaba way suuragal ayaa wuxuu ihi man araada qofka doona an yandura inuu eego ila bni nawaax ninkii caanka ahaa ee nebigaba diiday qofka doonaya inuu eego qatiilan isaga oo dhintay bisuuq falyandurhu ha eego weydii ha eego ninkii waa halkaasi ku tawafee ninkii meelaha joogjoogi jire kii doonaya inuu soo eego waka halkaa maanta yaalla khalaas marka halkaa waxaa ka muuqday ugu horreynba in dee qofkii la soo diray aan la dilayn laakiin qofka kale uu ka duwan yahay waxaa ka muuqanaya istitaabat اlmurtad aw ilkaafir qofka gaalka ah iyo caasiga in fursad la siinayaa inuu toobad inuu ilaahay usoo noqdo hadduu taa diidana waa ciqaab iyo abaalmarin baabu fii amaani اlmar'a maganta gabadhu bixin kartaa la sheegi dadka wax magan gelin karaa gaal iyo islaamba magan gelin karaa waxaa ka mida dumarka can ibni cabaasin qaala wuxuu uhi xadaatnii umu hani bintu abi aalib ibnu cabaas wuxuu uhi waxay ii warantay ina abu aalib oo cali walaashiya magaceedana umu hani la idhaah annahaa jaaat ajaarat annaha ajaarat waxay magan siisay rajula min almushrikiina yowma alfatxi nin gaalada ka mida maalintii maka la xoreeyey magan gelisi oo la doondoonayay faatat الnabiya salى اllahu عalayه waslm nebiga u timi fadakartu dalika lahu fadakarat daalika lahu arrintaa nebiga u sheegtay oo waxay tidhi cali baa doonaya inuu dilo ninaan magan siiyo marti ah faqaala markaa rasuulku waxau hi qad ajarnaa man ajarti waamannaa man amanti ya ummahaan ummahaani baa ku jirta riwaayada kale qad ajarnaa waanu magan siinay man ajarti ciddaad magan siisay waamannaa waanu magan gelinay man ammant cidda aada magan siisay umuhaaniyey aada nabadgelisay marka taasina waxa weeyaan waa dimmat lmuslimiina waaxida yascaa biha adnaahu saxiixun qaaf baa wariyo bukhaariyo muslima duuna qowlihi baanay warinin waamannaa ee wuxuunu ahaa riwaayada saxiixaynku qad ajarnaa man ajarti ya ummahaani can caaishata qaalat kaanat ilmar'atu gabadhu waxay ahayd bay tidhi caaisha wakhtigii nebiga la tujiiru mid magan siisa cala almu'miniin mu'miniintay ka magan gelin jirta cidday doonayaan fayajuusu ay fayanfudu alcahd markaasuu magantaasi hergeli jiray markaa ajartu calayhi waan ka magan geliya wey macnaheedu maaha fatujiiru cala almu'miniina mu'miniintay magan gelin jirtay ma aha ee fatujiiru waxay magan gelinaysaa cidda ay doonayso cala almu'miniin mu'miniintay ka magan gelinaysa oo waxay leedahay ma taaban kartaan waa magantaydii daaya fayajuusuna waxa way bannaan tahay iyo yajuusu wuu gudbayaa waxaas ajaaza yajuusu jaaza yajuus macnaha wuu fulayaa ballankeedaas wuu hirgelaya waa barnaamijtii iyo mucaamaladii siyaasiga ahayd ee islaamka dhexdiisa siyaasa fi lislaam ayaynu ku jirnaa baabun fii sulxi alcadow cadowga iyo heshiiska lala qoranayo ballanta lala gelayo iyo nidaamka uu noqonayaaba halkanna daliilkiisa lagu sheegayaa iyo nebigu inuu mucaahadaad iyo ballamo la geli jiray marka uu maslaxad bido muslimku uu yeelanayo diintu oo dadka xabaddu idinka dhexdhacaysa mararka qaarkood ballan baad la gelaysa adigoo maslaxadaada eegaya can ilmiswar ibni makhramata qaala kharaja الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama zamana alxudaybiya samankii heshiiska xudaybiye la galay rasuulku madiinu ka soo baxay waa sanadii lixaad fii bidca casharata mi'atan min asxaabi dhowr iyo toban boqoloo asxaabta ka midana wuu wataa waa siyaabii berigii hore wax loo tirin jiray alif wa arbacu mia halka laga odhanaya beriga hore waxaa la odhanaya afar iyo toban boqol ne waynu soo gaarnay iyadoo dadku waxu tiriyaan beriga tiradu yaray iyo afar iyo toban boqol iyo afar iyo toban tobnaad iyo kun kun ayaa la odhan jiray kun kun waa hal milyan wey kuwa kun kun lagu dhuftay markaa afar iyo toban dhowr iyo toban boqol oo asxaabta ka midana uu wataa ilaa kun iyo afar boqol meelahaasee cumraa loo socdaa xataa idaa kaanuu bidilxulayfa dulxulayfa marka la marayo maka agteeda ah ka yaro xigta xagga waqooyi galbeed qallada alhadya wa ashcarahu waamara wa axrama bilcumra qallada alhadyi hadyigii ko wuxuu u xidhay kabihii iyo wixii koor koorta loo gelinayay wa ashcarahu wuu calaamadiyey si loo gartay inuu hadi yahay dhiiggii kurusku ka sii daayey wa axrama bilcumra cumra ayuu xidhay wasaaqa alxadiida xadiidkiibuu markaa ninka warinaya dareeriyey xadiidku wuu dheeraa wuu soo gaagaabinayaa qaala wuxu uhi wasaare nabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu wuu sii socday xataa idaa kaana bihaniya markuu karinta maraya karinta kala dhacda allatii karintaasoo yahbitu calayhi minha iyaga uu kaga daadegi lahaa meesha iyaga uu kaga daadegi lahaa kala dhacda markuu marayo barakat bihi raaxilatu waxaa la fadhiistay hashiisii hal buu fuushanaayo wuuna iska fadhiisatay faqaala annaasu xal xal dadkiibaa yaro gugujiyo waxay idhaahdeen geela marka la kicinaya maxaa la idhaha ya qolob waxbay tidhaahdaa oho ho iyo wixii lamida baa la idhaha iyo ha ha xal xal saasay u taaganta waa kac oo afgarasho xayawaana afgarasho xayawaantiiba xal noqotay ka kac meesha waxay dadka yidhahdeen khala'at ilqaswa maratayn hashii nebigaa qaswaa la odhan jiray khala'at way daashay way galangalacawday way socon kari weyday hashii qaswaa la odhan jiray laba jeer bay saa yidhaah faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu wuxu uhi maa khala'at may daalin hashani wamaa daalika laha bikhuluq arrintaasi dabeecadu may hayn wamaa daalika laha bikhuluq arrintaasi hashan waa la yaqaanaayo daalku dabeecadu muu hayn yani calaashan neefku marka uu muddo intoo la naaxiyo dabeedna mar un rar lagu bilaabo ayuu dirgan waayaayoo dhidid badan yeeshaayo islisaankaasale u galangalgacoobay ilaan waa socon kari waaya laakiin marka la carbiyo muddo uu rar iyo socod ku jiray dabeecadu maaha walaakiin xabasaha xaabisulfiil buu nebigu maroodigii ilaahay joojiyaa joojiyey maroodigii kusoo socday maka ee dagaalka ula socday xabashida ilaahay baa joojiyay asxaabulfiil maantana ilaahay baan doonayn in maka lagu dagaalamo nebigiisiiba meesha ha marayo allaan fasixin weeye uma qaala markaa nebigu wuxuu uhi waladii nafsii biyadihi ilaah naftaydu gacantiisa ku jirta ayaan ku dhaartee laa yasaluunii laa yas'aluuni اlyowm maanta gaaladu ima weydiisanayaan ama ima weydiisan doonaan khudatan qorshe ama khudatan arin yucadimuuna biha ay ku weyneynayaan xurumaat illaah ilaahay xurmooyinkiisa macnaha muqadasaadka iyo wixii la xaaraantinimeeyey ilaalintiisa soo jeedin ay soo jeedinayaan oo ay ku weyneynayaan hadday ii keenaan ilaa acaytuhum iyaaha waan siinaya xurumaad iyay muqadasaadku leeyihin oo inaan dee xurmadooda lagu xadgudbin wixii xaramka lagu weyneynaya hadday maanta qorshe ka keenaan acaytuhum iyaaha khudadaa iyo qorshaha aniguna waan siinaya ballantaasuu qaaday dadkoo maqlaya uma zajaraha markaasuu hashii kiciyey fa wasabat way booday ilaa afgarashaa meeshii ka dhacday waa kan ilaahay ballan la galay nebigu big waa booday facadala canhum markaa nebigu uu ka baydhay gaaladii cadala insarafa can ilkufaar xayu kaana mutawajihan awalin ilayh ila markii hore uu ku jahaystaa soomaha oo uu kusii daadegayay oo wuxuu doonaya inuu cumraysto ku dhaadhaco facadala canhum xaggan uga baydhay xataa nazala jeeruu degay biaqsa xudaybiya eryadaa xudaybiya la idhaahdo halkeeda dambe ayuu degay calaa hamadin qaliili ilmaa hamad ayuu dul degay hamadku waa xorfadda iyo jidhaanta ama dhijaamaha qaliili ilmaa biyaheedu yaryihi meelo xorfada ah ama godada oo biyo yar ceelashooda laga dhaansado ayuu degay gaaladiina halkiibay ku ogaadeen makay ka soo baxeen maxamed aan iska joojinno weeye wuxuunaan iskaga aamusiino kolba nin baa la soo dirayaa wuu dheeraa xadiidku oo dee saxeixaba waa ku sugan yahay bukhaari iyo kuwa kaleba waaya nin ka horreeyey yimi fa jaa waxa yimi budayl ibnu warqa alkhusaaci ninkaasaa yimi markaasuu nebiga la hadhadlay dhowr nin bay soo direen saddex afar uma intaa kadib ataahu ataahu nebiga haddana waxa u yimi yacni curwata bna mascuud ninka la idhaah baa yimi nin walba markuu soo socdaabuu nebigu siyaasad buu isticmaalaya kaasi xurumaad ka weynaya kaasi waa mid khaa'ina kaasi suhayl baa yimi arrinkiina imikuu sahlanaanaya arrimaha saasuu kala dhigdhigayaa nebigu oo marba siyaasaddu ku soconaya shakhsiyaadka kayfa yatacaamal maca alaakhariin siduu dadka ula soconayaabuu yaqaanaaye shakhsiyaadka mid walba waxa miftaaxiisa uu noqonaya ka bilaa miftaaxa iyo ka miftaax waxo dhan wuu kala sharxayaa markuu suhaylkaa u dambeeyey soo baxay buu ihi sahuula amru haatan arrinkiina waa sahlanaaday suhayl baa yimid oo nin wax dhammayn kara wey wax lala dhammayn karo mid kalaa soo baxaya wuxuu leeyahay kaasi waa khaa'in mid kalaa soo baxaya wuxuu leeyahay kaasi geelay weyneeyaan iyadoo loo wada xaramka balgeela kaakiciya waka wixii waxaa la doonayaa qofku inuu yahay qof aqoon dheer ummadda kala yaqaana arrimahaas si uu xal uga gaadho fajacala ninkani wuxuu bilaabay yukallimu nabiya sala allahu calayhi wasalam nebiguu la hadlaya falamaa kallamahu markuu nebiga la hadlay akhada bilixyatihi nebiga garhkiisuu qabanayaa nebiguu kusoo dhowaanayaa intuu garhka qabto oo sanka ka galo ayuu doonayaa waxay qurayshi doonayso inuu ku qanciyo nebiga wlmuqiiratu bnu shucla asxaabigaasina qaa'imun cala annabiy nebiguu dul taagan yihi wa macahu sayfu wa calayhi almikfaru seefna waa ku gaashaaman yahay seefbuu saa u jeeli qaaran yahay koofiyad bireedna ya waa gashan yahay marmar baa markaa nebigu brotokolaadka uu samayn jiray ninkani luqadduu wax ku fahmay baa noocan oo dabeetana nebigu dee ninkaas cidiba ma ag joogi jirine maanta wuxuu samaystay kamaan daws koofiyad biro leh waa nin kamaan dawsa koofiyadii buu gashan yahay qorigiina wuu jeeni qaaran yahay dabahashu qorigaa erigaasi ahayd moogtay nebiga xaggiisa dambena wuu taagan yahay soo iminka jananka ciidanka madaxweynaha xaggiisa dambe lama joojiyo waa shiibka brotocoolkiibu marta qaatay waayo luqadda ninkan lagula hadlaya meesha maraya khaa'inkan la yidhaahdo curwat bnu mascuud oo dhib badnaa waa in abha haybad loo muujiyaa ninkaasi halkan taagan oo weliba adeer ruma ama adeer dhow uu yahay kan meesha maraya odaygana adeeru ah ninka waaya bori gaydhkaygu waa kii kaa soo baxsaday ogow raggaagii weeye fadaraba yadahu gacantiisiibuu ku dhuftay binacli sayf seefta cagteeda macnaha seefta salkeeda macnaha seeftiibuu sidaa u haystaa nebiguu dul taagan yahay adeerkiina waa kan gaalada ka socda ee garhka qabanaya nebiga markuu isdhaahdo garhka qabo ayuu sidaa uga dhufanayaa gacanta nebiguna wuu iska daynaya ha ku dhuf ha jugeeye jugeyn loo ogol yahay wey ila waa inaku adeerka u ahaayo islaamay waayahay saasuu ugu dhufanaya markaa wuxuu leeyahay akhir yadaka can lixyati waar kadu gacantaada uska gala nebiga ayuu odhanaya wada hadalku uu iska socdaa nebigu tiisuu iska wataa ninkan kalena wadhiisa harita ilaa kanba xumaan buu wadaaye kufri buu nebiga ku muslaxaya kana dee islaam buu ku difaacaya farafaca curwatu ra'sa ninkii gaalka ahaa ee ka socday afayeenka gaalada ahaa mufaawadaadka ku jiray kor buu eegay waa laga yaaba inay habeen tahayba faqaala markaasuu yihi man haada warkani kumuhaa qaaluu waxay idhi almugiiratu bnu shucba ninka la idhaa weeye faqaala wuxuu ihi ay gudaru ballanlaawo aryaa arma kii ballanlaawahaaba awalasta awalastu miyaanan ahayn buuhi ascaa mid hagaajinaya oo u socda fii kadratika ballanjabintaadii war aniguna magtaadiiyo dadkaad laysay baan ururinaya inkaar qabow adna iminkaad igu gujinaysaa seefta miyaa balaaya kugu dhacday marka kadradan iyo ballantanuu ka baxay mugiirana maxay ti intiibuu ku yaro taabta wuxuu ku yidhi wa kaana almugiiratu mugiiratu bnu shucba wuxuu ahaa saxiiba qowman qolay israaceen fi ljaahiliyati darigii jaahiliyada aanu soo islaamin faqatalahum qoladii wuu wada laayey wa akhada amwaalahum xoolahoodiina wuu qaatay uma jaa'a wuu yimid oo faaslama nebiy faaslama wuu islaamay oo madiinuu tegoo nebigu u tegay faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam markaa nebigu waxau ihi ama alislaamu islaamnimadaad soo islaamtay mugiirow faqad qabilnaa kaa yeelna aqbalna wa ama almaalu xoolahanaad soo dhacday fainahu maalu qadrin waa xoolo aad si khiyaamaa ku soo qaadatay laa xaaja laa xaajata lanaa fiihi maalkaa waxba uma baahnin oo kaama qaadanayno fadakara alxadiida xadiidkii buu dheereeyey oo meel kalu sheegay markaa muqiire iyo koox kaloo ilaa aduu dad tobaneeye meelahaas ama dhowr iyo tobana ayaa intay maka ka tegeen bay muqawqis ninkii la odhan jiray masarka madaxda ahaa ayay iyagoo gaalaa wafdi ugu tegeen xidheer quraysheed iyo dee wixii nooca ahaabay u tegeen hadiyaduu soo siiyey kuwii kale isaga wuxuu ku sanifayba wuu qadiyey muqiirat ibnu shucba gidaar buu dhibo isaga waa qanciyey oo wuxuu ihi iska tag waxba kuma hayo dhexda markay soo marayaanba isbirtadoodii iyo khamrigii bay cabbeen way wada sakhraameen qofna hadduu sakhraamo waxuun uun ka eegiyo dil seef buu qaatay iyagoo wada hurdo oo dhowr iyo tobankood ilaa saddex iyo toban nin buu kurta ka jaray wixii xoole iyo hadiyad ma ninkii madaxdahaa ee masar uu soo siiyeyna wuu iska soo xambaartay madiinuu kusoo janibay oo uu kusoo baydhay dee waa kan markaa anugu waan islaamay buui dee adduunkanna waan ku raranay intaana waan soo dilay kolkaasuu nebigu yihi war ka aqbala islaamnimade ragganaad soo laysa iyo waxaan dee kuma jirna annagu oo arrin kuu gaara qisada waa noocaa marka odayganina kor buu eego wuxuu war yaa ardabkii aad shiday baan baktiinayaa meeshii aad gubtay baan rushaynayaa magahaagii baan bixinayaa adiguna iminkaad igugujinaysa ceyl baan kuu qabaae makaagii baa weli ag taagan markaa kacadhaysiinta gaalku nebiguna u qastaya tan wuu ogyahay dee marka ogaan buu ugu beegayaa kii isaga ahaa buu sanka ka geliye magihiisiibu odayguna intaasoo magoodba uu bixiyo sidiibuu arrintii ku dhameeyey xadiidkii marka haddana dhinac kaleu kaga soo wareegay faqaala nebiyu sala allahu calayhi wasalam markii dambe heshiiska la qorayey maxalushaahidku halkaasunbuu u socdaaye wuxuu nebigu uhi uktub qor ninkan maaha ninka heshiiska qore nin ka dambeeyuu ahaa in la galay nebigee uktub waxaad qortaa buu ihi haadaa kani maa qaadaa waa wixii uu la go-aamiyey calayhi isaga muxamedu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam muxamed oo rasuulkii ilaahay shaygii uu go-aamiyey weeye calayow sidaa qor waqasa alkhabara warkiibuu sii qisooday qisadu way sii socotay fa qaala suhaylun ninkii suhayl la odhanayey ee markaa xagga gaalada ka socday suhayl ibnu camr ee heshiiska darafka darafkooda u saxeexayey ayaa wuxuu ku daray heshiiskii soo gaagaabinayaa wa calaa annahu laa ya'tiik calaa shardiye waxaad inoo kala qoraysa annahu arrinku wuxuu yahay laa ya'tiika minaa rajul annaga ninoogaama kaa yimaado wain kaana calaa diinik hadduu diintaadaba haysto ilaa radadtahu ilayna noo soo celi waxaan shardi ka dhigay qof kasta oo xagga yaga ka yimaada haba soo islaamo oo diinta muslimkaba ha soo galo soo celi qor caliyow heshiiskii asxaabta ka yaabiyey falamaa faraqa min qisati min qadiyati lkitaabe heshiiskii iyo go-aankii qoraalka markii uu dhammeeyey qaala nebiyu liasxaabi sala allahu calayh wasalam nebigu asxaabtiisii wuxuu ku yidhi quumuu fanxaruu uma axliquu istaag oo gowraca geeloo dhakadana xiirta ilaa dee maxalushaahidku waxa weeye dee nebigii oo sulux galay oo gaaladii heshiis la galay oo inuu halkanba ka noqdo oo aanu cumraysanin oo dagaalna ma saxeexin heshiis buu saxeexay wuxuu u socdo cumradiina wuu ka joogsaday sanadka dambead soo cumraysanaysaa marka aada soo gelayso waa in hubku qarsoonaadaayo wax hubahoo la muujinaya aanu jirin saddex maalmood weeye fiisuhu waa fiise kooban oo aan wakti dheer la qaadanayna saddexdaa maalmood khalaas intaasaa loogu soo dhameeyey wuuna la aqbalay ilaahayna fatxi buu ku magacaabay innaa fataxnaa laka fatxan mubiinan heshiiskaasay tilmaamaysaa sida sida raajixa culimadu ay markaa ku fasireen halkii baa geelii lagu gowraco lagu xalaaloobo laga noqday uma jaa-a waxaa yimid niswatun mu'minaatun muhaajiraat dumar soo islaamay oo gaaladii ka soo qaxaa madiine yimi alaayat kamaa dakarat alaaya sida aayadda qur-aanka ee suuratulmumtaxina ku jirtaaba ay tilmaamayso fanahaahum allah ilaahay asxaabtii wuxuu u diiday an yarudduuhunna inay gaaladii u celiyaan gaaladii waxa loo celinayay waa rag unbaa heshiiskaas ku koobmay dumarka ha celinina baa layidhi wa amarahum ilaahay wuxuu faray an yaruddu sadaaqa meherka inay celiyaan gabadha nin qabo ee soo islaamtay islaamnimada ha laga aqbalo adduunka gaalku ugu manno sheeganayuu leeyahy halaysiiyana isagana ha loo celiyo saasaa aayadda markaas dee kolkaad akhrido tafsiirka wa amarahum ilaahay wuxuu faray an yaruddu sadaaqa meherka in ay celiyaan yaa ayuha aladiina aamanuu idaa jaakum lmu'minaat muhaajiraati markay dumarkiioo soo hijrooda idiin yimaadaan famtaxinuuhun horta inay islaamnimadu ka dhab tahay imtixaana fain calimtumuuhunna mu'minaatin falaa tarjicuuhunna ila alkufaar haddaa ogaataan inay mu'miniin yihiin oo dee sidaas malaysaan ilaahay baa xaqiiqada oge gaalada ha ku celinin laa huna xilu lahum walaa hum yaxiluuna lahuna dee xalaal baana isu ahayn markaasaa la xaaraantinimeeyey gabadh muslimada inaanu gaalguursan karin waaya uma rajaca ila lmadiinati nebigu madiinuu ku noqday فجاءه رasuuلka waxa u yimi أbو بصير waa رaجuل مiن qرayش nin qرayشhta ka mida ayaa soo islaamayoo madiinuu yimid waktigii heshiiska la lahaa ee ragga soo islaama la soo celinayay yaعnي faأrsalوu waxa ay direen fيi daladihi kolkaasay direen niman soo qabta oo labaa ayay qurayshi maka ka soo dirtay oy madiine u direen فadaفacahu ilى الrajulayni fakharajaa bihi bal ballantaasuu nebigu u oofinaya fadafaca fadafacahu nebigu ninkii wuxuu u dhiibay abubasiir la odhanayay ila rajulayni labadii nina qurayshi ay soo dirtee la yidhi soo qabta ninkii fakharajaa bihi way la tegeen abubasiirow muslimka haddaanu nahay dee ballan baanu lahay gaalada waanu la ballannay dee ballankaasaa la oofinayaa wax walba ballankaasi waa ka wen yahay islaamnimadaada ku sabir nimanka raac laguu soo diray waaya xataa idaa balagaa dalxulayfa markii ay labadiini ninkii kaxeeyeen ay dalxulayfe marayaan nazaruu way degeen ya'kuluuna min tamrin lahum dalxulayfana waa halkan iminka laga soo xidho oo adugu wax yar bay u jirtaa waa mak madiino duleedkeeda koonfureed nazaluu way degeen ya'kuluuna min tamrin lahum iyagoo xaba xoogaa timira cunaya balaanyar nasanna bayidhaah ogaabaynu soo soconnay kilomitiraah intan timirta aan yaro cuno labadii nina ninkii waday baa odhanaya faqaala abu basiir liaxadi rajulayni abu basiir baa labadii nin midkood wuxuu ku yidhi wallaahi innii la araa sayfaka anigu waan arkayaa seeftaada haadaa ee tana yaa fulaanu hebelow ila waa las yaqaanaaye jayidan inay qurux badan tahay niyo seeftaadu aad bay wanaagsantay adiga hebelow wuu isdixiin buu iska dhigaa dixiin wuu ismiskiiniyey waxaa la waa siyaasatu tamaskana baa la idhaahayo tamaskana tamaskana xataa tamakana lama qaylqayliyo waa la isgaabiyaa gaabiya inaad ku duglayso siyaasad macruufa wey adduunyada siyaasatu tamaskana baa la xataa tamakana marka wuu isgaabiyo dee ninaan maaragtay dhaqdhaqaaqayn buu iska dhigayoo wuxuu niyo aad bay u qurux badantay adiga taadu maa sha allah fastallahu laakharu marka kii kalaaba soo siibay kii kale ayaa sidaa usoo siibay ama isagiiba deedhe faqaala wuxu uhi ajal haa qad jarabtu bihi wallaahi horaan usoo jirrabay abbaa laga shaqeeyay oo rag lagu garaacay oo aan jabayn faqaala abuu basiir baa wuxuu uhi arinii andur ilayhi bal iyara tus aan eega eh maxbuus qori loo dhiibay bale waa gaalku waa nacas andur ilayhi bal aan yaro eega eh yaa bal ii yaro dhiib buuhi faamkanahu minhu markaasuu u dhiibay fadarabahu xataa barada wuu ku dhuftay ilaa uu kaga dhameeyey intaasaaba isku xigtayba fadarabahu wuu ku dhuftay xataa barada alkaafir jeeruu gaalkii qaboobay markay dee naftu ka dhammaato qofka sooma qaboobo sidaadu uga qaaday intuu isla taagu qoorta ka jaray gam kow mabay ku kala hadhinba wa fara alaakharu kii kalena wuu firdhabay xataa ata almadiinata ilaa uu madiine galay nafiorod bay kugu aamintaa fadhaquu tiiriya wuu firdhabay fadakhala almasjida yacduu waa intay isu jiraan dee gaadhigu mudduu kula soo soconaya waxaan ku qiyaasi karnaa tobaneeyo kiilo wax ku dhow orod buu is tobanka masaafadda intaa la-eg buu ordayay yacduu masaajidkii nebigu daf yidhi isagoo ordaya faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigii halkii asxaabta la fadhiya baa wuxu uhi laqad ra'aa haadaa ducran wallekani balaayo arkay laqad ra'aa wuxuu arkay haadaa ninkani ducran argagax waayo waad garanaysaa qofka ama kaagga iyo aanfariirku hayo ee baa la daymoonayo ordaya dee dhabacaabu kusoo waxiiqsanyi fa qaala markaasuu yihi qad qutila wallaahi saaxibii wallaahi saaxiibkaygii waa la dilay wa innii la maqtuul anna waan dhimanayaa wax iga qabta haddaanan arag aniguna waa dilanay bu kii dhimay anna waa dilana macnaha wuxuu liisku isku tiriyo kii kaa hadhi maayo ila uu daba taagan yahay fa jaa'a abuu basiir abuu basiirna markaasuu yimi masaajidkuu iska yimi isagu faqaala wuxuu uhi qad awfa allaahu dimmatak waa dad wax fahmaya oo nebigu tababaray calayhi salaatu wasalaam oo waxa ay yeelayaan bay garanayaan go-aamaday qaadanayaan mawaaqifta waxay garanayaan caamka ah iyo mawaaqifta khaaska ah go-aamada guud iyo kuwa gaarka ah go-aanka nebiga go-aanka islaamka go-aanka shaksiga intii bay kala garanayaan marka taasi waxay ka faa'iida tahay qofka mar walba in aqoontiisa la dhiso in si saxa u socdo iyo in la xukumi karo labadaba waxaa wacyigelinta la idhaahda iyo tababarku dadka la xukumayo qayb muhiimay ka yihiin hogaamintooda dii kale waa la isku oodmaya markaa wuxuu yihi qad awfa allahu dimatak dee ilaahay maganta ballantaadii waa dhammaystiray soo dhiib baa lagula dee idhiibtay faqad radatanii ilayhim ugarnaqsanaya dee waad celisay adugu adigu isbaraxda waad celisay uma najaani illaahu minhu dee ilahay baa iga nabadgeliyay adugu nimanka soo celi bay ahayd shardigii waad fulisay waad i celisay dee waan isdeberay ilaahay baana i badbaadiyey faqaala الnabiyu salى اllahu عalayه waslm nebigu wuxuu uhi wayla miscara wayla ummihi miscara xarbin low kaana lahu axad intaasuu nebigu ku dhawaaqay go-aan dambuu soo saaray wuxuu ihi wayla miscara wayla ummihi dhe horta halaagga hooyadii kan hooyadii ha goblanto ha halaagsanta e miscara xarbin xaaluu yahy dagaal ooge low kaana lahu axad hadduu cid heli lahaa hooyadii allaha halaagee hadduu cid heli lahaa dagaal ooge weyn weyn buu yidhi dagaal ooge nin rag iska celin lahaa wey hadduu cid heli lahaa macnaheedu waxa wey cid uma nihin annagu cid uma hayno wey cid difaacaysa annagu uma nihin hadduu laakiin cid heli lahaa layr cas bu layr buu shidayaa cid doono meeshan cidi kuuma joogte iskaga dhaqaaji waa la isfahmaya falamaa samica daalika mar alla markuu ereygaa nebiga maqlay marka miscarku waa ka sacarku waa hurinta miscar alxarb waa dagaal oogaha ama dagaal huriya cid baanu haynin waxbuu iska celin lahaa falamaa samica daalika markuu sidaa ninkii maqlay carafa wuxuu gartay annahu sayarudduhu ilayhim inuu mar labaad u celinayo oo nebiga laga gar helayo o la odhanayo sawkii haddana kugu soo noqday maxaad u soo celin weyday fakharaja wuu iskaba baxayba abu basiir xataa ataa sayfa albaxr ilaa uu badda xeeligeeda tegey xaggaa iyo raabakh iyo yumbuc iyobuu u kacayoo baddan cas xeebteeda ah waa koonfur galbeed oo madiine ka xigta wayanfalitu waxaa haddana soo baxsaday abujandal ninkii la odhan jiray abujandal waxaa dhalay xadiidkanay ku jirto uu soo gaagaabiyey ninkii heshiiska nebiga la soo saxeexay ee suhayl la odhan jiray markii ay heshiiska intaanay saxeexinna isagoo silsiladaysan ayuu nebiga iyo ninkii oo wada joog nebigii aabi ninkan aabbihii oo wada jooga u yimi kolkaasuu arkay dee inankiisii oo meesha maraya kolkaasuu yihi ninkan horta iga bilow heshiiska dee heshiiska weli maynaan qorin muran baaba ka dhacay markii murankii dhacay asxaabtiina ay idhaaheen yaan la celin ninkiina wuhi waxbaba saxeexi maayo haddaan inankayga laga bilaabin oon la celinin waarood iska noqobi iska samir ilaahay baa faraj ku siinay isagoo qayliya halkii laga celiyey ninkiiba xadhigga soo goostay oo luxudka la soo kacay wayanfalitu waxaa soo firdhaday abujandal ninkii loodhan jiray ibnu suhayl falaxiqa biabi basiir jabhaddii abu basiir buu ku biiray ee xaggii xeebta joogtay xataa ijtamacad jeeray kulantay minhum iyaga cisaaba koox dhan ba halkii isu heshay koox badan bay noqdeen oo ilaa saddex boqol iyo dhowr iyo tobana dabeedna wixii ka imanaya safar xaggaa iyo dimashq iyo suuriya ama tabuug ka imanaya ee quraysh ay leedahay ee dee iyaga iyo madiine dhex maraya dabcan ayay jidka u galaan oo halkaasay quudkooda iyo sahayadooda ka qaataan wixii ay dili karaan way dilaan wixii dhuunigooda iyo raashinkooda iyo sahayadoodana halkaasay ka qaataan wixii maka ka soo firdhadoo dhamina qoladaasu ku beeraa dabeetana dee waa kuwii arrin badan sameeyey ilaahay baanu kugu dhaarinay qaraabada aynuna heshiiskii ka guur jabhaddaasuu naga soo xaree jabhaddaasuu naga soo xareeyo ee heshiiskiina ha iska dhammaado wixii kuu yimaada ha soo celinin iyagana naga kala dir bartii baa lagu kansalgareeyey waraaq buu markaa nebigu qoray ninka jabhadda ka madax ahaa ee khayrka badnaa la odhanayay abubasiir uu leeyahay arrinkii saasuu ku dhammaaday adiga iyo colkaagu iska soo xarooda oo madiine yimaada waraaqdii rasuulku markay gaadhay ayuu dhintay asxaabtii kalun baa soo xarooday markaa gaalidaa kuguma daayo ilaa wuxuu kugu daayo la arko halkaasaa dabeetana warkaas saasuu ku dhammaaday can muswar ibni makhramata wa marwaana bni اlxakm annahum isdalaxuu waxa ay ku heshiiyeen alaa ward calaa wadci اlxarbi in annahum dee waa quraysh waxay nabiga kula heshiiyeen calaa wadci اlxarbi dagaalka in la joojiye cashra siniin toban sannadood ya'manu fiihina annaas dadku tobankaas sannadood amni bay heli wacalaa anna baynanaa dhexdeenna waa inay taallaa caybatan makfuufatan shandad la ilaaliyo xidhan oon cidina furi karin macnaha heshiisku waa inuu noqdaa heshiis xidhan oo aan la daaldaalacan karin caybatan caybadu waa shandada makfuufa la ilaaliyey oo aan la furfuri karin ha xidhnaado heshiiska waxaa ku jira waanahu laa slaala walaa iqlaaqa waa ereeyo culculus laa islaala ma jiro seef la siibi doonaa ilan salla sayfa islaalan seeftii buu siibay baa lahayd ama asalla islaalan seef la siibaya waa inaanay jirin oon la dagaalamin walaa iqlaaqa walaa waa inaanu jirin lobsu duruuc qalab dagaaloo la xidhanaya iqlaaqu wuxuu isaguna u taagan yahay xidhasho la xidho hubka dagaalka seef la isu qaato iyo qalab la xidhanayo dagaal midday buu jirayo heshiiskuna sidaa ha inoogu xidhnaado heshiisay aada u adkeeyeen weeye gaaladu oo is idhaahdeen meel iskaga xidha maxamed toban sannadood baa saa la saxeexay dabeetana de waa kan ilaahay kala tuurayba ee ilaahay faraj keenayba khalaas heshiiskii markiiba kolku sanadii toddobaad uu soo cumraystay cumratulqadaa heshiiskiina waa kan jabhadan ilaahay u dira kala lumay kadibna waa kuwan iyagu ballamihii jabiye ee qoladii isbahaysiga ay nabiga la lahaayeenee reer khusaaca la dagaalamay duulimaadkii fadxu ma ka dhacay marka wuxuuna maxalushaahidku ahaa sidaad ku arkaysa baabka baabun fii sulxi alcadow cadowga aad dagaalamaysaan xaaladaha qaarkood inaad heshiis la geli karto can xasaan bni cadiyata qaala wuxu uhi maala makxuulun makxuul ninkii la odhan jiray wuu leexday wabnu abi zakariya iyagoo soconaya waxay ku leexdeen ilaa khaalid bni macdaan ninka la ydhaah wamiltu macahumaa xasaan baa wuxuu yihi aniguna waan raacay faxadaanaa waxaa an faxadaanaa can jubayr bni nufayr wuxuu khaalid nooga warramay saddexdayadii jubayr bnu nufayr qaala wuxuu uhi qaala jubayrun jubayr baa wuxuu ihi indaliq binaa ina kaxee ilaa dii mikhbar ninka la ydhaha inoo gee dii mikhbar qolyaha qaarkoodna dii mikhbar ayay akhriyaan rajulu min asxaabi nebiy nimankan oo wada socdaa iswarayste waxay dhaha bal asxaabiga aan ka soo faa'idaysanay inoo gee fa ataynaahu waan u tagnay asxaabigii fasa'alahu jubayrun can ilhudnati jubayr ibnu macdaan baa wuxuu weydiiyey oo saddexdayadoo aan u tagnay afartayadaba markaanu meeshii wada gaadhnay hudnada heshiisyaduu nebigu dadka la gelaya ka warram buuhi faqaala markaa wuxuu yihi asxaabigu samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam nebigaan maqlay yaquulu isagoo leh isagoo odhanayaan maqlay buu ihi satusaalixuuna ruuma sulxan aaminan nimanka reer yurub heshiis aamina idinla geli watakzuuna way idin duuli doontaan antum wahum iyaga iyo idinkoo iskaashanaya caduwan min waraa'ikum cadow idinka dambeeya idinku duuli guusha idinka heli idinkoo ka guulaystay oo soo socda ayuunbuu mid ka mida kuwa saliiblayda ama karooslaydu kor u qaadi doonaa karooskuu odhan doonaa kanaa guulaystay kanaa guulaystay nin muslimiinta ka midiina wuu xanaaqiyoo uu kala jebin dabeedna buutoy buuto wareen baa ka dhici dagaalkaasi malxama ka dhiciyo wuu hilboobi doonaa oo halkaasa idin isku layn markaa culimmada qaarkood waxay u daliishadaan xadiidkan in gaalada mararka qaarkood dagaalada qaarkood oo lala dagaalamayo gaalada la isu bahaysan karo mar hadduu nebigu sii ishaaru uhi way idinla sii heshiin doontaa qolyaha qaarkoodna waxay leeyihiin daliilda ma noqonayo oo nebigu xagga dambe in lagu khasaarooday buu sheegay oo aakhirkii fashilaadi ka dhacday marka wax dhacayo oo unbuu sii xuseeye lama daliishan karo masle khilaafi baabun fi lcaduwi yu'taa calaa kidatin wayatashabbahu bihim baabun fi lcaduw cadowgii buu baabya hababkii loola dagaalamayay wixii heshiiskii iyo heshiis iyo dagaal labada waa gayaa qofka muslimka ahi fi lcaduwi yu'taa waa loo imanayaa cadowgii calaa kiratin si kale ah ama la gaadayo wayatashabbahu wuu isu egeysiinayaa qofka gaadayaana bihim iyaga bihim ay bilkufaar waxa uu daliil u yahay xadiidkan soo socda cadowgii oo la gaadayo si loo dilo marka la gaadayana qofka gaadayaa uu isu egeysiinayo gaalada isu ekaysiintaasina maadaam uu gaalkan ku dilayo aanay dembi ku noqonayn macnaha tarjamada waa noocaa waa ikhtiyaal waxaa la yidhaahdo aftuurka lagu dilo qof oo uu nebigu dirayo cid asxaabta ka mid a si ay ninkaa usoo kharajiyaan ninka waxaa la yidhahdaa kacbu bnu ashraf qisadiisa waxa ay ahayd nin carabta ka mida maka ayaa dad buu laayoo dhib badan buu geystay ninkaasi madiine u baxsaday kadibna yuhuudda madiine reer banu nadiir ayuu iskaga biiray oo la noqday mid isbahaysi la ah kuwii markaa qabaa'ilka laandheeraha sheeganayaba buu ka guursadayba si uu magan iyo waxu helo gabadhii baa u tarantayoo waxbay u dhashay dad bay u dhashay uu ka mid yahay kan imika meesha soo socda kacbubnu ashraf la yidhaahdo kiina carabtii yuhuudiyowday buu ka mid noqday nebigii asxaabtii madiine timi wuu dhibay maku u baxsaday mar dambe haddana wuu soo noqday oo waxa uu yimi madiinuu ku soo noqday mid fadhiyaya maaha mid inkaar qabuu ahaa nebiguu caayaa asxaabtuu caayaa gabay buu soo tiriyaa waa kii xasaan binu haabitna gabay dheer u tirinaya maca habartiisa uu ku caayay habartiina way erido waxay tihi mar haddaad caydii xasaanba aniga iisoo jiidood afka isukayo gelisay iga dhaqaaji gabay dambe igu soo celin maayo taa hore saasay kaga baxsatay almuhim ninkani dhibkiibuu joojin waayey caydii nebiga muslimiintii isku dirkii gaaladii u soo abaabulo nashuushad iyo sunbu saa usoo daynaya markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu doonay ninkan mar haddaanu ballan lahayn mar hadduu dhib low yahay inuu aamusiiyo ikhtiyaalkanuu markaa u sameeyey wixii markaa aan qow ballan lahaynna ee ummadda dhib ku ana in dee la abaal marin karo xadiidku daliilu yahay can jaabirin qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam markaa nebigu waxau uhi man likacbi ibni ashraf war yaa u baxaya kacbi ibni ashraf hadyaan baynu ka joognaaye fa innahu qad aada allaha wa rasuulah ilaahay rasuulkiisii baa u dhiba muslimiintii buu dhiba ilaahay rasuulkiisii yaa inaga qabanaya faqaama moxamed ibnu maslama asxaabi sidii ibnu salamat ibnu akwac ahoo geesiyo moxamed ibnu maslama layaa dada da-yartii yaryarayda ayaa yidhi aniga ayaa istaagay ana yaa rasuul allah anigaa u baxayay buu atuxibu an aqtulahu ma waxaad doonaysaa inaan dilo qaraarkan madaxweynii baa soo saaraya muslimiinta maaha shaksi gaar ah laakiin waa madaxweynihii ummadda matelaya rasuulku sala allahu calayh wasalam atuxibu an aqtulahu ma waxaad doonaysaa bui inaan go-aankaad ku ridee maxkamadda ku riday islaamiga ma sidaasa ma inaan dilaabaa qaala wuxu uhi nacam waa la dilayaa qaala wuxuu uhi fa'dan lii an aquula shay-an haddaba inaan wax ku dhawaaqayo ogolow faadan lii waxaad ii fasaxdaa an aquula shay-an inaan shay idhaahdo macnaheedu waa maxay inaan ku caayo ma odhanayo waa wax afkiina uu ka dhowrayo afkii taa wuu ka dhowraya wuu ka xishoonayaa dee inaan waxu yar biniixiyo oo aan iyaga isu yar egeysiiyo inaan yaro nacamleeyo iyo ogolo aan waxu sheegi karo dee kalsooni aan ka kasbade inaan adiga wax kaa sheegi karo wey ma ii fasaxays ilaa haddii aanu tan u sheegin gaalnimay ku noqon kartaa khiyaamadii rasuulkay ku noqon karta markay fasax buu leeyay qaala wuxuu uhi nacam qul waa kuu fasaxe mar haddaanay qalbiga ahayn qowlka ka sheeg faataahu ninkiibuu u tegey maxamed ibn muslamana waa isyaqaanaa fa qaala wuxuu ihi maxamed ibn muslama odhanaya isagoo markaa isyaro nasaqaya ina haada rajula qad sa'alana sadaqata waqad cannaana ina haada rajula ninkani nebi maxamed buu sheegaya qad sa'alana sadaqata wuxuuna weydiiyey sadaqo iyo sake iyo wax waqad cannaana waabuna dhibayba wallahi uuna dhiba dhaqaaluna weydiiyo haddii anbaa baanu ka taaganin qaala markaasaa wuxuu ihi kiina wa aydan latamalunnahu waa erayara adag wallahina idinku xiiqi buu ihi weli lama gaadhin waa min almalal walmalaala waa malalku daalku ahaa latamalunnahu way idinku caajisiyo ma sii wadi kartaa bui la noolaanshihiisa maxaad ka sheegaysaa buui qaala wuxu uhi itabacnaahu de haatan raacnay itabacnaahu de waanu raacnay kacabow fanaxnu nakrahu an nadacahu waxaanu karaahiyeysanaynaa inaanu iskaga dhaqaajinno un dee xataa nandura jeeranu eegno ilaa ayi shayin yasiiru amru arrinkiis wuxuu ku dambeeyo iminka waanu raacno waanu la sii yaro soconaynaa meesha wixiisu kusoo dhammaanayaana maxamed waanu la eegi waa siyaasaddii udabcinta siyaasatu tamaskanadii way usi yadhiskiin waqad aradnaa waxaanu doonnay buu idhi haddaba iminka waxaanu kugu niminiyo an tuslifanaa wasqan aw wasqayni inaadna amaahiso laba awroo raashina ama hal awr wasqigu dee wasqigu wuxuu ahaa hal awr muggii ama laba awroo raashina xoogaa abaar iyo dee waxbabana hayste bal xoogaaga raashinkii amaahdaa baanu doonaynaa qaala kacbun baa wuxuu uhi aya shayin tarhanuuni waa nin kibray waayo idin aamini maayo maxay idin rahan igu dhiibi raashinka waan idin amaahinayaa qaala wuxu uhi wamaa turiidu mina dee maxaad naga doonaysaa qaala wuxu uhi nisaa'akum dee dumarka raani igu dhiiba dumarka soo kaxeeyo meeshaan agtayda ha iska joogjoogaan halku halka ugu xun buu shaydaanka iyo gaalku ka bilaabaa halka ugu xun ayuu ka bilaabaa qaal qaal qaalu markaa waxay idhaahdeen subxaana allah de in cidi la socoto ayaa kolkaa ayaa halkan dee uu muujiyey sida xagga dambeba aynu ku arki doonno isagiiyo intii la socotay waxay dhahay subxaana allah dee ilaahay xumaan ka hufana anta ajmalu lcarab waa ninkii carab u qoorsanaa baad ahayd ee qurux badnaa narhanunka nisaa'ana ma dumarkaanu rahankuugu dhiibnaa fayakuunu daalika caaran calayna arrintaasi ceeb ayay nagu noqon adigana ceeb bay kugu tahy qaala wuxu uhi fatarhanuunii awlaadakum haddaba inamada soo kaxeeya halkana dee rahaan aan usii haysta qaala waxay dhahay subxaana allah waar ilaahay baa xumaan ka fuufane yusabu waa la caayi doonaa ibnu axadina mid annaga naga mida inankiisa markaa waxa lagu caayi doonaa waa la caayi markaasaa fa yuqaalu waxaa la odhan doonaa ruhinta biwasqin har kii miyaanu ahayn awrka loo rahmay raashinka ah halkaasaa inankay shaabad ku noqonaysa mustaqbalka carruurta ruhinta waxaa lagu rahmay inanow biwasqin aw raashina aw raashinaa lagu rahmo markaasaad wax sheegaysa saasaa lagu odhan doonaa aw wasqayna qaaluu waxay dhahen narhanuka allamata waar hubkaanu rahankuugu dhiibi hubka annagaa ku og halka wanaagsane hub baanu kuu keenayaad rahan hayn yuriidu silaax buu ujeedaa la'amadu waa silaax qaala wuxu uhi nacam waayo hubka la kaalaya waa hubkay ku dilayeen falamaa ataahu markii uu yimi wakti dambu u yimi naadaahu uu dhawaaqay goor habeennimaa buu dhawaaqa wuxu uhi waa muxameda iga fur xadiidku u dheeraa dee saxeixaynkana waa ku sugan yaha waa kii markaa kolkuu soo baxayay gabadhiisa ayla hadasho waxay tihi war ka daah habeenkii lama baxo aduguna nin madluuboo la doondoonayaa ti raggaa colka haydeen weeye maxamed waan istaqaanaa qaraabana waana ninka qoodhi ma baqda heblaayo isxariifintiisii iyo hamhamti ayuu ku daray waxay tihi wallaahi cod dhiigu ka dhibqayaan arkayaabay ti habar caqli badan dheh codkaaga dhiig baa ka dhibqaya bay ti saasuu kaga dhaqaajiyay habartiisa fakharaja ilayhi markaasuu maxamed u baxaya raggii la socda wa huwa isagoo mutaayib aad isu soo udgooneeyey yandaxu ra'su madaxiisuna wuu soo kankamayaa udgoon daraaddii caraf iyo udgoon baa dee cadar buu saa ugala daalay oo iyo saliid isku jira falamaa an jalasa ilayhi markii uu maxamed la fadhiistay waqad kaana waxaa ahaa jaaa macahu maxamedna waxa soo raacay binafarin alaaثatin aw arbaca saddex nin buu soo kaxaystay ama afar fadakaruu lahu arrintii bay u sheegeen qaala markaa wuxuu yihi cindii fulana macnaha fadakaruu lahu way sheegeenoo waxay dh niyo caad aad baad udgoontay maa sha allah arrinkaaga waa tiirsan yahay fadakaruu lahu warkii bay la soo qaadeen cadarkiiyo wx qaala wuxuu uhi cindii fulanatu wahiya adyabu acdaru nisaa'i الnaas cindii fulana dee anugu heblaayaan qabaa xaaskayga wahiya acdaru nisaai naasi dadka oo dhanta ugu udgoon wey ee ugu cadar badan tii ugu cadar badnay baan qabaa ugu cajaa'ibsanay qaala markaa maxamed baa wuxuu uhi ata'danu lii faashama maadi yar fasixi dhakada aan ursade qaala nacam waad iska ursan kartaa buui faadkhala yadahu calaa ra'sihi madaxiisii buu faraha saa u geliyey fashamahu markaasuu saa u ursaday markaasuu udgoonaa markaasuu acuudu ma ku yaro celiyaaniyow qaala nacam ku cesha buuli ka sahay qaadoo sanku ha kuu furmee balsaani uursa buuhi dhakadayda udgoon faadkhala yadahu fii ra'si waa nin tima dheer oo fatoosh wada faadkhala markaa moxamed wuxuu geliyey yadahu farihiisii fii ra'sii timihiisu saa u geliyey faraha falama stamkana minhu markii uu si fiican ugu dhegay timihii iyo madaxii qaala wuxu uhi duunakum baa ninka ku dhufta fadarabuuhu xataa qataluuhu qoortun bay kaga dhufteen markiiba waa dileen oo saas weyd kaartadaasi u degayoo xadhiggaasi u daadiyey ilaa uu ku giijiyey duunakum khuduuhu qabta fadarabuuhu markaasay ku dhufteen xataa qataluuhu jeeray dileen marka sidaasiba halkaa waxaa kaaga caddaatay in markaa laga fursan waayo noocan oo kale mufsidka ah maxkamadda islaamiga ahay qaraarka ay ku soo saaraysa iyo dowladda islaamiga ahay waxa weeye kaa dadka in laga aamusiiyo can abi hurayrata can inabiy sala allahu calayh wasalam qaala rasuulku wuxuu yidhi aliimaanu qayada alfatka laa yaftiku mu'minun xadiidkan oo u eg inuu ka hor jeedo kaa dheer ayuu sheekhu kuu daba dhigay si la isula akhriyi kara labada xadiid macnihiisu waxa weeye markay culimmadu sharxayaan aliimaanu iimaanku qayada wuxuu hor joogsaday alfatka dilka aftuubka ah laa yaftiku mu'minun qof mu'min iyuu wax ikhtiyaalin ikhtiyaalkii horena waynu soo marnay macnaheedu waa maxay culimmadu waxa ay ku fasirayaan macna alxadiid ana aliimaana yamnacu min alfatki aladii huwa alqatlu bacda alamaani gadran kamaa yamnacu alqaydu min altasaruf qof magan lala leeyahay oo ballan lala leeyahay iimaankiisaa ka manciyaya qofka inuu dilo marka xadiidkani waxa uu diidan yahay qofkii gaalka ahaa ee heshiiskiiyo ballanta lala lahaa in la aftuubo la ikhtiyaalo xadiidkaa horena wuxuu fasaxayaa kii ballanta jebiyey in la ikhtiyaali karo wallahu aclam